bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhdu ay ku astaysan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha agosto sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka ra'diyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa maanta ka ambabaxay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayagoona wafdiga ay kusii jeedaan dalkaasi turkiga si halkaasi ay kaga qayb galaan calimasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi turkiga rajab tayib urduqan oo dhowaan ku guulaystay doorashooyin ka dhacay dalkaasi wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirkii hore ee amniga qaranka xukuumadda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole wafdigan ballaaran ee uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu sheegay safarkooda ka qaybgalka calimasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi iyadoona sidoo kale madaxda dalka turkiga iyo soomaaliya ay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo sidii loosii dheeray lahaa xiriirka labada wadan ka dhexeeya maadaama dowladda turkiga ay ka mid tahay dowladaha inta badani daneeya xaaladda dalka soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka maamulka puntland ay gacanta ku soo dhigeen rag la tilmaamay inay qayb ka yihiin dilal qorshaysan oo dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo dhanka ay maamusha puntland taliyaha ciqaybta ee gobolka mudug ee dhanka puntland ayaa waxa uu tilmaamay in howlgal ay sameeyeen gacanta ay kusoo dhigeen dadkaasi asigoona tilmaamay in ciidamadu ay hayeen kuwo ka jawaabayay dalabkii madaxweynaha maamulkaasi ee ahaa in la baadigooba lana raadiyo dadka ka dambeeya dilalka qorshaysan ee ka dhacaya magaalada gaalkacyo gaar ahaan dilalkii ugu dambeeyey ee duleedka magaaladaasi loogu geystay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland kuwaasoo toogasho lagu dilay waxa uuna tilmaamay in dadka lasoo qabtay ay sidoo kale yihiin dhalinyaro sharcigana la horgey doono si loola xisaabtamo haddii ay dembi yeeshaana loogu qaado dembigooda
gaalkacyo waa magaalo weyn weye marka ayadaan kulley wiilkaas ay weynaatay shan iyo xili labadaba waa wafijina marka anigu amniga runtii aad baan lagu dadaalayna inaan ku dabano dabada gurmadaha la sameeyey badankeena habeenkii intasoo goortay baa wax lagu dhaaray maalinta lagu dhaaraa intaasna waxaan ugu talagalnay amniga gobolka amse gaar ahaan magaalada gaalkacyo gobolkaas iminkaana waxa weeyaan waxaa amray oo qaladeeyey oo hogeeyey madaxweynaha eemada puntland puntland tan iyo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyinka iyo falalka amni darre ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa howlgalkan waxa uu noqonayaa kii ugu horreeya lagu soo qaqabto dad lala xiriirinayo dhibaatooyinka ka dhacaya gudaha magaalada gaalkacyo oo ay kala maamulayaan laba maamul oo siyaasad ahaan ku kala aragti duwan maamulka magaaladaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxaa maanta ka dhacaya kulamo u dhexeeya madaxweynaha maamulkaasi iyo sidoo kale saraakiisha maamulka jubba wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay qayb ka yihiin urur goboleedka igad iyo sidoo kale hogaamiyaasha kasoo horjeeda maamulka jubba ee ku sugan qaybo ka mida deegaanada jubbooyinka kulanka ayaa waxaa la tilmaamay inuu ahaa mid xasaasi a albaabadan ay u xiran yihiin iyadoona ugu horreyn uu dhex maray madaxweynaha maamulka hogaaminaya ee axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saraakiil ka tirsan maamulka jubba iyo kuwa amisom sidoo kalena waxaa kulanka ku wehelinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre xubno ka socda urur goboleedka igad kuwaasoona ujeedkooda u yahay xalinta iyo soo afmeeridda muranka u dhexeeya dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa la filayaa sidoo kale in kulamo uu la qaato saacadaha soo aadan xubno ka tirsan garabka u hogaamiyo barre aadan shira barre hiilaale oo dibadjoog ka ah magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dagaalana ay kala dhexeeyaan maamulka haatan halkaasi ka arrimiya kulamadan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey inay jiraan gudoomiyaha guddiga dib u heshiis deegaanada jubbooyinka kaasoona tilmaamay in saacadaha soo aadan la filaya sidoo kale deegaanka gofiin in lagu tago wafdiga ama xubnaha ka tirsan barre aadan shira barre hiilaale inkastaoo wixii waree kusoo kordha aad kala socon doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheera haddii allaha awoodala laga helo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu maanta booqasho ku tegay jiidda hore ee aagaga isku horfadhiyaan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan duleedka degmada mahadaay asigoona halkaasi kula kulmay bulshada qeybaheeda kala duwan iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay sidii loo siirdardargeli lahaa howlgalka wejiga labaad ee dhowaan lagu dhawaaqay iyadoona sidoo kale gudoomiyaha uu tilmaamay inay u kuurgaleen nolosha dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyo dhibaatooyinka la tilmaamay inay ku hayaan ururka al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa ballan qaaday in dadkan ay heli doonaan gurmad deg deg ah dhowaana gacanta lagu dhigi doono goobaha farakutiriska ee haatan gobolkaasi ay kaga sugan yihiin ururka al-shabaab oo isaguo in badani ka arriminayay deegaanada gobolka shabeellaha dhexe muddo ku dhowaada lix sannadood ama afar sannadoodna ku sugnaa deegaanadaasi iyadoona maamulka haatan dadaalla ay ugu jiraan sidii deegaanada ka maqan gobolkaasi gacanta ay ugu dhigi lahaayeen waxaana maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay qaybo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha dhexe ee dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaasoo ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee gobolkaasi ka howlgala ay wadeen kana dhan ahaa ururka al-shabaab iyo sidii looga saari lahaa goobaha haatan ay kaga sugan yihiin gudaha gobolkaasi dhanka kalena talisyada ciidamada amisom iyo xoogga dalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay bilaabashada wejiga labaad ee howlgalka ka dhankaha ururka al-shabaab iyo sidii looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya waxaana abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sarkaalka guud ee hogaaminaya amisom ay tilmaameen in haatan wixii ka dambeeya uu bilaawday wejiga labaad ayadoona muddo laba maalin ka hor la bilaabay sida ay tilmaameen waxayna tilmaameen in haatan wixii ka dambeeya aan loo dulqaadan doonin in goobaha goobaha haatan ay ku sugan yihiin al-shabaab ay kusii sugnaadaan ayadoona la xasuusan yahay al-shabaab in haatan saldhigyo xoogan ay ku leeyihiin gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha hoose ee ka midka ah gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya wararka ka imaanaya deegaanka saaxdheer ee gobolkaasi sool ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kaatumo iyadoona la tilmaamaya deegaankaasi inay gacanta ku dhigeen ciidamo tabacsan maamulka somalilan ee muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo ka mid a deegaanada gobolka sool kula dagaalamayay ciidamada kaatumo iyo sidoo kale kuwa ka mid a maamulka puntland wararka waxa ay tilmaamayaan in haatan deegaankaasi xaaladiisa ay tahay mid adag inkastoo aan weli war rasmi ah laga helin oo ku aadan cidda sida rasmiga gacanta ugu hayso balse maamulka kaatumo xubno u hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in deegaanadaasi xaaladooda ay tahay mid degan maamulka somalilan ciidamadii halkaas usoo direen oo ay tilmaameen in iska caabin ay kala kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka maamulka kaatumo maxamuud sheekh cumar ayaa waxa uu tilmaamay in uu been yahay hadallada kasoo yeeray maamulka somalilan ee ah sheegashada inay gacanta ku dhigeen deegaanadaasi iyadoona labada dhinac halkaasi la tilmaamay in dagaallo xoogan ay ku dhex mareen waxauna sheegay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ee kaatumo inay haatan goobahaasi gacanta ku hayaan ciidamadooda halkaasina uu ka soconayo shirkii loogu talagalay inkastoo aan warar dheeraada laga haynin oo ay geysteen dagaalada labada dhinac dhex maray iyo cidda sida rasmiga haatan gacanta uga haysa deegaanadaasi xaalada deegaanka saaxdheer ayaana haatan ah mid aan wanaagsaneyn inkastoo wararkii ugu dambeeyay deegaankaasi laga helaya ay muujinayaan weli halkaasi inay ka taagan yihiin cabsiyo ku aadan in dagaalla mar kale halkaasi ay ka qarxaan una dhexeeya maamulada kaatumo iyo sidoo kale somalilan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buulaburtana waxa ay tilmaamayaan in xaalad nolol xumo aada u liidata halkaasi ay ka taagan tahay xilli la tilmaamay in qiimaha lakala iibsaday raashinka cirka uu isku sii shareeraya maalmihii lasoo dhaafay iyadoona la xasuustay dhowaan halkaasi inay ka dhaceen dibadbaxyo dadka deegaankaasi iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay ka qayb qaateen kaasuona lagaga soo horjeeday go-doominta ururka al-shabaab ay geliyeen degmadaasi wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in haatan maciishada raashinka lakala iibsada ay cirka isku sii shareerayso ayadoona hay-adaha loogu baaqay in dadkaasi gurmad deg deg ah ay la gaaraan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaanan weli ka hadlin abaaraha baahsanee laga soo sheegaya deegaanada qaar ee laga saaray ururka al-shabaab xilli meelaha qaarna ay ka taagan yihiin dhibaatooyin dhanka nolosha ah walow weli aanan wax gargaara la gaarsiinin dadkaasi qaarkood ugu dambeyn dowladda israa'iil iyo sidoo kale ururka xamaas ee reer falastiin ayaa heshiis xabad joojina kala saxiixday iyadoona deegaanadii dhowaan duqaymaha ay ka dhacayeen ee ka tirsan khasana laga dareemaya haatan xaalad deganaan ah dadka reer falastiin ayaana u arkaa farxad aad u xoogan arrintani heshiiska xabad joojinta ee labada dhinac ay saxiixeen xamaas iyo israa'iil ayaa heshiisyo dhowr oo xabad joojina hore loo kala dhex dhigay inkastoo wakhtigoodii marka uu idlaadayna ay dib u bilowdeen duqaymihii lagu hayay marinka khaza kuwaasoona ay geysanay ciidamo ka tirsan israa'iil oo adeegsanaya inta badan gawaarida dabaabaadka iyo sidoo kale diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaas oona garaacaya qaybo ka mida gaza warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaartaynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh